jaamacadda balaasmaa faraceeda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa soo gabagabaysay tartan kubadda cagta oo lagu maamuusayay munaasabadda sanad guurada labaatanaad ee jaamacadda balaasmaa tartankan oo ay ka qayb galeen kooxo kubadda cagta oo jaamacadda gudaheeda ka dhisan ayaa ah mid sanadla ah oo ay jaamacaddu qabato sanadkiiba hal mar qaar ka mid ah taageerayaasha kala taageeraya kooxaha ka qayb galay tartankan ayaa ka dhiibtay aragtidooda ku aadan tartanka kubadda cagta ee loo qabtay dhallinyarada jaamacadda balaasma waxaa taageero wahay tiimkayga caafimaadka ugu dambeyn way guulaysteen xamaasadeeda maanta mala soo koobi karo waan ku faraxsane guusha maanta aa qaaday tiimka guusha aa ka qaadan isoo adkeedayno sidoo kale maanta waxaa aad ugu faraxsanahay guusha weyn ayaan gaarnay sidoo kale waxaa halkaan ugu hambalyeynaya wiilasheena aan marnoo wadna kala qaadaynin aad iyo aad waa mahadsantiin waxaan taageero weyn waa kooxdeeda health sayniska waxaan ku faraxsanay maanta guusha aan gaarnay si weyn gaar ahaan caafimaadka waxaan leeyahay u hambalyeynaya wiilasheena oo dhiigga noo shube
gabagabadii maamulka jaamacadda balaasma ayaa koob guddoonsiiyey kooxda guulaysatay iyaga oo ka warbixiyeen muhiimadda uu tartankan u leeyahay bulshada magaalada kismaayo waxaa farxad weyn loo ah inuu kulankii inoo soo dhammaaday tartankan wuxuu ahaa tartan lagu maamuusayay labaatan sana gurabay kasoo wareegatay xilligii la asaasay jaamacadda balaasma waxaa mahadskale allah subxaanahu watacaala inoo suurtageliyay in kulankaa inoogu soo dhammaado si nabadgelyo ah halkaas waxay ku shuqulacday kuliyadda health tartankan ayaa ah mid sanadkiiba mar la qabto iyadoo ay ka qayb galaan kooxo kubadda cagta oo ka diyaarsan gudaha jaamacadda balaasma